Magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha la iibiyo bacaha laga galo roobka iyo saamiyada kaneecada. Hoos u dhacan ayaa waxaa sabab u ah xilli roobaadka daarta oo la guda galay. Qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeysta suuqa qandalka magaalada Beledweyne ee Radio Beelo uga warramey hoos u dhac ku yimid suuqan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Faadumo Cabdi. Marka waxaan joogaa suuqa qandalka oo bacaha iyo lagu gado xarkaha iyo subaga. Bacahan ka ganacsan jirnay run ahaantii. Saacadahan camal roobka xilligu roobku soo dhow yahay bacuhu aaday nugu gadmi jireen. Aaday nugu dhamaa jireen waa dalba jirno way dhamaa jireen. Haddana waxaan haynaa biciyi hal mar aan dalabnay oo wax naga gataba aan hayn saasi u dhooban yihiin. Maxaa noo sara kacaayo maxaase noo qaboobaayo horta dad wax gata in la helo aa muhiime. Wax wax gadanaayo mala anaga reer miyi aan wax ka gada jirnay. Reer miyigiina hadda wax wax iibsadaba mala ayagaaba tooda haysataa. Maadaama magaalada ay ku soo ay soo degeen dadkii miyiga jiray oo wax iibsan jiray oo bacaha naga iibsan jiray oo naga gada jiray een xarkaha naga gada jiray oo subaga naga gada jiray oo sasiirayaasha naga gada jiray wax wax naga iibsada hadda ma aragno. Sasiirayaasha saan u dalabnay waa u haynaa kuwaas waa dhooban yihiin bacuhu waa dhooban yihiin. Raxmad Ilaahay ha iska jirto Ilaahay suuqa ummadda ha u furo. Wax sara kac kuma imaan maxaa yeelay suuqa hadduu wuxuu sara kac uu kici karaa markii suuqa ay lacag soo gasho oo wax wax gadanaya la arko. oo suuqa oo laga faa'iideysan karo wixii kici karaan laakiin wax hadda wax kiciyaba ma aragnay wax qaboojiyaba maalmahan oo ahaa waxaa hoos u dhac ku imaaday ee agabka aan gadno katiifadaha sasiirayaasha bacyaha qalabkaas aan gadno ayaa hoos u dhac ku imaaday maadaama ee dadka ee reer miyiga ee magaalada beledweyne ay kusoo bateen ee wixiina hoos u dhac ku imaaday dadka badankoodna waxaa waaye magaalada waxaas ay kasoo qaxeen reer miyiga wixii ay ku imaadeen marka bacyihii sasiirayaashii sijaayadihii wixii dhan hoos u dhacaa ka imaaday insha allah waxaan rajeyneynaa inuu oo ahaa qiimii kor u kaco Hoos u dhacan ayaa yimid kadib markii dadka reer miyiga ahaa ay soo galeen magaalada isla markaana magaalada Beledweyne aysan ka jirin wax ganacsi dhaqdhaqaaq ah.